maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa lagu wadaa inay maalmaha soo socda ee go-aankama dambaysta ah ka gaarto natiijada lagu murunsan yahay ee doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday horaantii bishan taasoo madaxweyne loogu doortay william ruto isbahaysiga uu hogaamiye raila odinga zimo ayaa ku gacan seeray doorashada oo dacwad ay ku maaragtay cabashaha u gudbiyey maxkamadda sareed oo ku aadan natiijada doorashada xisbiga william ruutona waxa ay sheegeen inay iska difaaci doonaan cabashada ama eedaha loo jeediyey wariyaha v o eda ee magaalada nairobi qatar maxamuud xareed ayaa waxaa laga filan karo go-aanka maxkamadda sare waxa uu ka wareystay garyaqaan xasan sheekh cabdulcasiis oo ka mid ah garyaqaanada soomaalida ee ka howlgala magaalada nairobi
dacwadan hadda xisbiga mucaaradka ay geeyeen waxyaalo badan oo maaragtay ay ka cabanayaana jira marka maxkamadda marka sida la ogyahay ama maxkamadaha ay u shaqeeyaan adduunka adduunka dhan caddayntii haddii la horgeeyo iyo dacwadii haddii la horgeeyo si maaragtay oo guud ah ay u fiirin doonaan oo labada dhinacba kuwaan jawaabto hadda waxaan hadda aan hayna waxaa waaye dacwadii ay maarata qolada mucaaradka geeyeen jawaabtii ma hayna oo guddiga doorashada ama xisbiga maarata hadda lagu dhawaaqay inay ku guulaysteen doorashadii jawaabtoodii lama hayn marka hadda dacwadoodun baan hadda ka hadlaynaa laakiin maxkamadda hadda waxay fiirin doontaa isu garab dhigi doontaa dacwadii iyo jawaabtii iyo cadaymihii labada dhinacba ay keeneen marka dhinacan kale ee madaxweynaha dooranna waxaa laga sugayaa inay soo gudbiyaan dhinaca kale dacwadooda miya ha ayagan dacwaddu inay soo gudbiyaana laga sugayaa maanta shalay ugu dambeysay sida dastuurka qoran in dacwada la geeyey maxkamadda maanta oo kale waxaa laga rabaa inay dacwadii ay gudbiyaan oo maarata qolooyinkai ka dacwoonayaan dacwadii ay u geeyaan ama maaragtay ay sida ayagana uga soo jawaabaan ayaga marka jawaabtooda waxay bilaabanaysaa berri afar berriyay haystaan inay dacwadii kasoo kaga soo jawaabaan marka sabtigay ku eg tahay inay dacwadooda kasoo jawaabaan kadib maaragtay qoladan kale dacwada geysay ayagana fursadaa la siin doonaa ay jawaabtii qolada la dacweeyey ay soo qoreen inay ayagana jawaab kale ka bixiyaan ama haddii waxyaalo qaar la sheegay ay maar dib fursadaasay leeyihiin ayaga maadaama ay yihiin dadkii dacwada geeyey marka hadda jawaabtoodii aan sugaynaa siiba maarata guddiga doorashada oo maarata waxyaalo badan ayaga lagu eedeeyey inay maarata shuruucdii iyo dastuurkii waddanka u taalay ayna raacin waxyaalo badan oo kale oo maaragtay technolojigii ay maarata doorashada ku isticmaaleen oo kale inuu maaragtay uu ahayn maaragtay technology maaragtay sif ahaa marka maxaa laga filan karaa marka maxkamadda wallaahi maxkamadda saas waxaa weeyaan sida dadka badankood ama sharciga ku qoran ama dadka ay ay aada u sheegayaan waxaa weeyaan laba mid unbay maarata maxkamadda noqon doontaa in dacwadii ay geeyeen xisbiga maarata mucaaradka iyo cadeymaha ay geeyaan inay maarata ay akhriyaan ay ku qancaan kadibna doorashadii dhacday sagaalkii august sanadkan lagu dhawaaqay inay doorasho khalad ahayd oo doorasho kale dib doorasho cusub dib loogu noqdo midda kale maaragtay u taalla ay maaratay raba inay maaratay go-aankooda uu noqon karaan waxaa weeyaan in ma dacwadii la geeyey maxkamadda iyo cadeymihii wadatay ayna maarata ay ku qancin ama ay maaragtay ahayd waxyaalo yaryar oo maaragtay aanan saameyn ku lahayn maaragtay natiijadii ka soo baxday maarata doorashada ee lagu dhawaaqay maarata ninka maaratay la yidhahdo william ruto marka haddii taas ay noqotaa marka doorasho kale ma jiraysa waxay noqonaysaa maaratay waxay dhihi doonaan doorashadii dhacday sagaalka maaratay bisha sideedaad sanadkan inay doorasho sax ahayd oo si sharciga loo sameeyey kadibna maaratay ninka la yidhahdo william ruto si saxa loo doortay toddoba beri kadib markay go-aankoodu soo baxayna maarata in la dhaarin doono madaxweynaha cusub marka markaad fiirisid xaaladda waddanka uu ku jiro ma kula tahay in maxkamaddu ay soo saari karto go-aan ah in doorashada lagu celiyo ama natiijada doorashada ay dhahdo sax maaha haddii dacwada iyo caddeynta loo geeya ay ku qancaan ma fiirin doonaan dhaqaale ahaan waddanka maxaa saameyn ku lahaan doonaa xaggaas uma malayna inay ka eegi doonaan xagga sharcigunbay ka eegi doonaan doorashadii la sameeyey si sax maa loo sameeyey mise ma loo sameyn marka sida hadda dacwada ay maarata xisbiga mucaaradka ay geeyeen ku taallana waxaa weeyaan waxay rabaan haddii maxkamadda ay la qaadato in doorso si khalad lagu sameeyey waxay rabaan in gudoomiyaha guddiga doorashada maarata la yirahdo jabukati uu maaragtay uu noqda maarata xilka laga saara oo maaragtay weligii dambe xil maaragtay uu qabanin ay rabaan marka waxaa moodaa haddii taas ay la qaadato maxkamadda waxay noqonaysaa maaragtay in guddoomiye kale loo sameeyo doorashada haddana taasna waqti badanay qaadan lixdanka beriye maxkamadda maaragtay sharciga uu qorayay in doorasho kale lagu sameeyo uma saamixi doonto
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan xasan cabdicasiis oo ka mid ah garyaqaanada soomaalida ee ku sugan dalka kenya wuxuu u warramayey qadar maxamuud xareed